waxaan ku suganahay mid ka mid a waddooyinka waaweyn ee magaaladani adis ababa ee caasimadda dalka ee dhowaan laga fuliyey barnaamijka horumarinta waddooyinka ee corridor developmentiga oo guud ahaan heer dal laga fulinayo ee laba iyo soddon magaalo oo ku kala yaalla deegaannada dalka haddaba kadib markii waddooyinka waaweyn ee magaaladani adis ababa intii badnayd la furay islamarkaasina loo sameeyey waddooyin ay dadku maraan iyo waddooyin ay baaskiilku maraan iyo waddooyinkii gaadiidku marayey oo iyaga laftooda la ballaadhiyey maxaa iska beddelay isku socodka magaalada dhanka cidhiidhiga marka laga eego qaar ka mid ah dhallinyarada deegaanka u dhalatay oo halkani magaalada adis ababa ku sugan ayaan waraysiyo kala duwan la yeeshay islamarkaasina wax ka weyddiiyey ee dhinaca isku socodka cidhiidhiyadii kala duwanaa ee ka jiray iyo waxa weeye corridor developmentigu waxyaabaha uu ka beddelay waddadan ku suganay waa waddada boler road weeyaan waddadan kolley waxyaabo badan baa laga bedelay inigood ad arkaysaan isbeddelkii ka hor waan joogaa anigu inta ka hor intaan sidan wax laga bedelin iyo haddana waa aniga waan joognaa waddadan waxaa lagu soo kordhiyey qayb baaskiilku maro kala haatay iyo qayb dadku maraan iyo qaybta gawdhida marays hadda ka hor waddada intan ka koobnayd dadkuna waxay mari jireen ilaa halkaasay mari jireen halkan oo kale waxay ahaan jirtay ilaa meherada iska ahaan jirtay markaa meheriyaalkan waa la kiciyey waxaa loo sameeyey markaa dadkii shacabka loogu talagalay baaskiilkiina waxaa loo sameeyey waddo u gaara waxaana la mariyay layn casaana laynkaa casaanka haddii aad dhex marto adiga oo lugaynaya askar waxaa jirta dhex maraysa oo ilaalinaysa mar kasta waana ku qabsanayaan waana lagu ganaaxaya marka ganaaxu hadda kahor wuxuu ahaan jiray waa lix kun oo bir laakiin hadda sidor waa ka fududaaday dadkina way la qabsadeen dadka marka maadaama la qabsadeen dadka waxay iska marayeen qaybtaas loogu talagalay lugta dadkii baaskiilka loogu talagalay iyo dadka maad aragtay aan laxaad kale ahayn ee waljarka ku socda dadkaasina waxay marayaan meesha loogu talagalay marka waxaa kaloo jira leerashan kale hadda waa lagu soo kordhiyey waxaa kaloo jira marka mataqaanaa cidhiirigii oo kale waxyaabaha dhibaato keemi jirta waxay ahayd qofku markuu baaskiil wato halkan ma soo dhex mari kari jirin laamidana ma dhex mari karo gabadhidii baa ku dhacaysa halkana ma soo mari karo dadkii buu ku dhacaya marka waxay jiri waxay noqonaysaa inuuna baaskiil lagu soo dhex mariba meeshan ama uu meesha dhexdeeda laamida dhexdeeda maro ama shil aw saas ku dhacdo ama dhibaata ay ku soo kordho dadkii lixaad kale ah ee hadda ka hor marayey waddada soo mari jiray ma jiri jirin meel uu u gaara oo maro marka hadda laakiin waxaa loo sameeyey dadkii lixaad kale meel baa loo sameeyey dadkii baaskiil watana meel baa loo sameeyey wixii mootada wata iyo wixii gaari wata halka dhexdeeda ugu marayaan saas baa markaa cidhiidhigiina markaa hadda waa laga baxay oo hadda faalalba waddooyinka noqday bilicda waxyaaba badan baa iska bedelay leerashan oo kale hadda lagu soo xidhay qurux baa la sameeyey waxaa loo sameeyey dee rinji baa la mariyey dhulka uu qurux badnaaday magaalada sudan iyo sida lamida ma ahayn tiirashaa laamida dhexdeeda ku xidhan oo kale hadda kahor ma jiri jirin waa lagu soo xidhay hadda lagu soo kordhiyey magaalada aad aad buu qurux badnaatay meeshu haddii meel bannaan ay ahayd already wayba sii bannaan tahay laakiin haddii aynay meel bannaan ahayn oo ay dabaq ahayd oo kale dabaqii waxaa la samaynaya qaybta hoosta oo kale waa laga jarayaa qaybta hoosta inta laga jaro waxaa loo samaynaya qaybtii lugta si guud corridor limaadkan ee laga hirgeliyey guud ahaan dalka Ethiopia qorshihii ra'iisul wasaaraha ayna fulisay qofkii ugu horreeyay Marwa Adani Chababe duqa maamulka magaalada Addis Ababa tusaale ahaan wadadan aan taagannahay waa wadadii weyneed ama waxaan dhihi karnaa waa isha Ethiopia tusaale ahaan waa wadadii diyaarad deegaanka ama qof kasta oo soo gala qof kasta oo soo gala Ethiopia uu soo maray lahaa ee kaga soo bixi lahaa airportkii kaga soo bixi lahaa dal ama dibid meeshuu ka imaadaba corridor limaadkan markii la qaadanayay waddadii ugu horreysay ee laga fuliyey ayaan taagannahay caawa si guud kolley quruxdan iyo horumarkan markuu hirgelay la ogaaday magaalada Addis Ababa corridor limaadka ama mashruuca horumarinta marinada magaalada markuu hirgelay Addis Ababa ka hirgelay guud ahaan dalka waxaa loo dhaadhiciyey soddon iyo kow soddon iyo kow ayaa loo dhaadhiciyey magaala oo ay ka mid tahay caasimaddii deegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga kolley magaalada Jigjigana hadda si fiican buu ugu socdaa dardargelin fiican ayuu ku socdaa waxaan arkaynay ama si live aan kula soconay aalad ka mid a aaladaha la isticmaala social media taasoo si live nin dhallinyaro soomaaliyeed uu ka soo galay uuna tusayey in corridor limaadkii ama jigjiga mashruucii marinada magaalada jigjiga si casri ah loo dhisaya kaa oo labaatan iyo afar sac shaqadiisa lahaaya wallaahi waxaa faa'iido weyn ayuu isu kordhiya aan is leenahay